أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan calaykum bilamri alawal calaykum bilamri alawal ciwaankaas waa muqtabasun min wasiyati imaamin jaliil wa caalimin waric min kibaari الtaabiciin wa min aclam الnaasi bikitaab illaah waxaa ayaan darro ah maanta dad iyagoo laga filanayey sunno iyo salafiyo iyadoo laga rajaynayey inay dhulka khayr kale ka keenaan khayr iyo istiqaamo inay inxiraaf iyo khata' ka keenaan inay ka baydhaan nahjigii culimmada waaweyn ee ay la kulmeen ay arkeen in ay waxa weeyaan fahamkooda iyo maskaxdooda ay sanad iyo ictimaad ka dhigtaan oo ay cusgadaan in waxa weeyaan xaqii iyo baatilkii ummadda ay iskaga dheehaan oo ay iska dhexgeliyaan waa wax aad iyo aad looga naxo laakiin waa ayaan darro in intuu nin soo fadhiisto oo haddana dadka doono inuu ku qanciyo saalix alfawsaan inaanu salafiyadan maanta loo nisbo sheeganayo ee waxa weeyaan la wadwado inaanu arkinba ama uu khata u arko yacnii in dadka loo fahamsiiyo sidaa ama looga dhigaba inuu bannaynayo dawaa'ifka iyo jamaacaadka jira waa runtii ayaan dare aad iyo aad u weyn dad baa waddadii intay la fogaatay yidhi meel yaroo dhow oo laga doctuuri karaa jirta markaasaa maantao dhan shubuhaad iyo buxuud iyo waxbaa la qorayaa waxaa la doonayaa in meel yaroo toobiyaa la heloo la yidhaah wallaahi halkan af iyo gacana markaasaa qaarkood waxaa laga sheegaa dulmi labaatan sano socday talow yaa addoonsan jiray baan idhi bal hadda iminka xorriyad u baxoo waayo majaalis bay ka odhanayaan labaatan sanaanu madluumiin iyo dulmi lagu taagnaa maa adri man istacbada haaulaa dee imminka haddii xorriyo heleen waa waxaan u fahmuuna inu xorriyaddoodu xisbiyada ay albaabkeedii fureen ay meel walba kaga addimayaan ay leeyihiin waa jaa'is salafiyada iyo xisbiyaduna waa didaani laa yajtamicaan waxaa dhibaato ah yacnii fataawada culimmada ee lasoo guranaya ee muqtadafaadka lasoo googoo'sanayo shuruudahan dhaadheeree loo xidhanayo waxaynu leenahay waqul bimaa qaalu shuruuddanaad dhigtay ma ibnu baas baa kuu soo qoray mise albaani mise fawsaan mise adaa u fakeray oo habeen u soo jeeday innagu waxaynu leenahay waqul bimaa qaalu xisbiyada meel bay dhigeen halkaa iska dhig maanta lisaanu xaalkoodu waxaa weeye maanta baan madiine ka soo baxee laakiin waxaan hortay la gaadhin baan gaadhin waxba maad gaadhina waa inxiraaf tub ilallaah kuwa laga fadhiisan laayey haddii la su'aalo war ibnu baas ma sameeyey albaani ma sameeyey fawsaan ma sameeyey bal wuu yidhi halkan iska dhig ma sameeyeen hal camiluhaa ficlan waxaan filayaa dee low kaana low kaanuu yakhaafuuna allah inaanay ku dhiiran karin haa mid ka mida culimmada ayaa sameeyey kuma dhiiran karaa dee markaa waxaanu ku leenahay wa kufa camaa kafuu canhu fa innahu yasacu kamaa wasicahu wixii kuwaa deeqay dee ha ku deeqo halkaad u socotaa wahalkii waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala ashaykh axmed cabdisalaam axmed iid xafidahu llah
bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd ayuha alikhwaanu fillaah ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadoo dhan iska leh allah inoo suurtogeliyey maanta inaynu majliskan dacawiga ah ku kulanno innakoo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa wax ka mid ah isxasuusinayna waxaa kaloo mahadsan walaalaha ka soo shaqeeyey liqaagan qiimaha badan inuu qabsoomo iyo culimmadeenna waaweyn ee goobjoogga ah dhammaantood waa mahadsan yihiin run ahaantii majliskan oo kale culimmadeenna waaweyn ee joogta ayay munaasab ahayd inay ka hadlaan oo sheekh iimaan iyo sheekh cuhmaan iyo sheekh cabdikariin iyo culimmadeenna kale laakiin kolley min baab mukrahun akhaaka laa batal ayuun baan kelmaddan u odhanayaa waanan ka dalbayaa alsamaax waalidin waxaa in sha allahu tacaalaa kelimadaydu ay ku saabsanaan doontaa sida horeba loo iclaamiyey calaykum bilamri alawal mowduucaas oo sababta aan u doortay ay tahay maadaama wakhtiga iyo zamanka aynu maanta nool nahay fitantii ay aada u fara badatay inxiraafaadkiina ay fara bateen oo manhajkii xaqa ahaa in fara badan laga leexday weliba leexashadaana ay barbar socoto labsi iyo xaqii iyo baatilkii in laysku dheehayo oo la doonayo in waxa weeyaan baatilkii loo xidho shaadhkii ama libaaskii xaqa inxiraafaadkaas iyo wakhtigaa dhibaatada badan ee aynu nool nahay ayaa run ahaantii keensanaya in fara badan inaynu isxasuusinno in loo noqdo salafkeennii saalixaa ridwaanullaahi calayhim iyo hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam walaalayaal intaanan mowduuca hoos ugu daadegin awalan ina min ajali nicami illaahi calayna an arsala ilayna khayra rusulih wa huwa nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam wa anzala calayna afdala kutubih wa huwa alqur'aanu alcadiim nicmooyinka ugu waaweyn ee ilaahay ummaddan ku galladaystay waxaa ka mid ah in alla inoo soo diray rusushiiyo ambiyada kii ugu mudnaa ee ugu fadliga badnaa waa nebiyuna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana allah uu ku soo dejiyey kitaabkii kutubta samaawiga ahaa ugu mudnaa waana kitaabka qur-aanka ah ee cadamada iyo sharafta leh waxay noogu lamaan sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa ahayd wahiya qariinatu lqur'aan waana ta qur'aanka fasiraysa ee caddaynaysa muraadkiisa iyo mujmalkiisaba iyaduna waa waxyun min allaah waayo ilaahay baa ku tilmaamay inuu soo dejiyo bilinsaal wa anzala allahu calayka alkitaaba waalxikma wa callamaka maa lam takun taclam allah wuxuu yidhi jala jalaaluh waxaa allah kugu soo dejiyey nebi allow kitaabka qur'aanka iyo xikmada xikmaduna kamaa qaala qataada wagayruh hiya sunna marka insaal baa alla ku tilmaamay kitaabka iyo sunnadaba waa lagugu soo dejiyey macnaa daalik inay waxyi tahay wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa sunnadu sidaynu tilmaannay waa ta qur'aanka fasiraysa ee caddaynaysa wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxyigaas mutakaamilka ihi waa kaamilun saalixun fii kulli zamaanin wa makaan waa mid dhammaystiran oon waxba ka dhinnayn wakhti kasta iyo meel kastana munaasab u ah oo ku habboon oo aan la odhanayn wakhtiganuu soconayaa wakhtigaana wuu dhacayaa wa hada arasuulu alkariim rasuulkaa sharafta badan nebiyunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam maa taraka shay-an lanaa fiihi khayr ilaa waqad dallanaa calayh wamaa taraka shay-an lanaa fiihi shar ilaa waqad xadaranaa minh nebi moxamed calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim kama tegin wax khayr iyo wanaag inoogu jiro ilaa hadduu jira se waa ina tusay kamuu tegin shay shar iyo dhib inoogu sugan yahay ilaa waa inooga digay akhraja alimaamu طabaraani fi lmucjami alkabiir can abi dar ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal maa baqiya shayun yuqaribu min aljannati wa yubaacidu min annaari ilaa waqad buyina lakum ma hadhin shay jannada idiin dhoweynaya naartana idinka dheeraynaya ilaa waa laydiin caddeeyey wa fii muslimi min xadiidi salmaan alfarisi qaala qiila lahu laqad callamakum nabiyukum kula shayin xata alkhiraa'a salmaan alfarisina waxaa lagu yidhi nebigiinnu wax walba waa idin baray xataa sidaad aadaabta aada u xaajo gudanaysaan alkhiraa'a yacni waa adabu qadaa'i alxaaja xataa sidaad yacni xaajadiinna ugu fadhiisanaysaan eed u istijoonaysaan eed u xaajo gudanaysaan wax kale iska badaaye xataa qaabkii aad xaajada u gudanayseen ayaa nebigiinnu idin baray sala allahu calayhi wasalam qaala ajal waxau idhi haa nacam waana baray laqad nahaanaa sala allahu calayhi wasalam an nastaqbila alqiblata bikaa'iطin aw bowl wa an nastanjiya biاlyamiin wa an yastanjiya axaduna biaqala min halaaثati axjaar aw an nastanjiya aw an nastanjiya birajiicin aw cadmin wuxuu yidhi haa nebigeyga moxamedi sala allahu calayhi wasalam waxa uu noo diiday inaannu qiblada la qaabillo saxaro ama kaadi waxa uu noo diiday inaannu midigta ku istijoonoon waxa weeyaan najaasada iyo saxarada iyo waxa la midka ah isaga maydhno waayo midigta waxa makaarimtee wanaagsan ayaa loo adeegsadaa halka bidixdana mustaqdaraadka iyo najaasaadka iyo waxa la midka ah zuulintooda loo adeegsado waxa uu rasuulku noo diiday inaannu ku istijoonno wax ka yar saddex dhagax ama aanu ku istijoonno waxa weeyaan saalo ama laf walaalayaal hada alxadiid waxa uu tilmaamayaa in diinteennu ay kaamil tahay oo waxay dhaaftay aanay jirin halka ugu sarraysa ilaa waxa weeye halka ugu hoosaysa hada alkitaab aladii unzila calaa rasuulina kitaabkaa sharafta badan ee nebigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam lagu soo dejiyeyna lam yatruk shay-an mima naxtaaju ilayhi fii xayaatina shay aynu u baahannahay oo nolosheenna xidhiidh la leh kama tegin ilaa waa caddeeyey wanasalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wa hudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin allah waxau idhi subxaanah waxaanu kugu soo dejinay nebi allow kitaabka qur'aanka ah shay walba isagoo caddaynaya oo qeexaya oon waxba dhaafayn maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabka waxba kagamaanaan tegin wa hada alkitaab huwa alqur'aan calaa axadi atafaasiir kamaa awradahu alimaamu shawkaani fii fatxi lqadiir walaalayaal sunnadaas iyo kitaabka alle subxaanahu wa tacaala ayaa kaafin lilihtidaa inoogu filan in lagu hanuuno lagu hagaago awalam yakfihim annaa anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim ina fii dalika laraxmata wadikraa liqowmin yu'minuun allah wuxuu yidhi jalla sha'nuh oo miyaanay ku filaan oonay kaafi u ahayn inaannu ku soo dejinnay kitaabkaa lagu dul akhrinayo waxaana ugu sugan naxariis iyo waano iyo xusuus cidda iimaanle ee wax rumaysan cabdiraxmaan naasir asicdi waxau ihi fajamiicu dalika yakfi man araada tasdiiqa alxaqi wa camila calaa talabi alxaq waxaa la soo sheegay oo dhan waa uu ku filan yahay qofka doona xaqa inuu rumaysto ee sacyi iyo camalna u gala inuu xaqa doondoono u dalbo بمنهج أونلاين waxa uu ku soo gebagabeeyey falaa kafa allaahu man lam yakfihi alqur'aan walaa shafa allaahu man lam yashfihi alfurqaan waman ihtadaa bihi waktafaa fa innahu khayrun lah alla ma kaafiyo ninkaan qur'aanku ku filaan waa ducaaun calayh alla ma shaafiyo ninkaan kitaabkaa xaq iyo baadilka kala saaraya aanu shifaa iyo caafimaad u noqon qalban wa qaalaban ruuxa ku hanuuna ee ku hagaaga kitaabkaana ee ku kaaftooma fa innahu khayrun lah walaalayaal bacda haadihi almuqadima aynu ku ishaaray kamaalka iyo dhammaystiranka diinteenna sharafta badan waxaan hoos ugu dhaadhacayaa maqsuudkii iyo muraadkeennii calaykum biاlamri alawal calaykum waa ismu ficli amrin bimacna alzamu waa ismu ficil amar macnihiisu uu yahay ilzamu waxaana maqsuudku uu yahay calaykum biاlamri alawal yacni arrinkii hore laasima oo ku dhaga oo ku tuntunsada weeyi waalamru alawal huwa amru ddiin yacni amarka waxaynu uga jeedno calaykum biاlamri alawal maa huwa hada alamr amarka maqsuudkaynu ka leenahay huwa amru ddiin waa arrinka diinta fakharaja bidalika amru dunya waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa arrimaha adduunyadiinna u cilmi badan adduunyadu dee hadh iyo habeenba horumar iyo taqadum ayay samaynaysaa oo siyaado iyo isbeddelba waa leedahay laakiin arrinka meel la dhigay een la dhaafin karayn ee tawqiifigii waa amru ddiin haddii amarka maqsuudkiisu uu yahay amru diin alawalna maxaynu uga jeednaa ilan calaykum biاlamri alawal arrinkii hore waxaynu ku sii sifaynay arrinkii hore ma aha arrimihii dambe almaqsuudu biاlawal ma kaana calayhi sadru اlawal min annabiyi sala allahu calayhi wasalam wasaxaabati yacni horrayntaas waxaynu uga jeednaa ummaddan qeybtoodii hore ee nebi moxamed hormoodka u ahaa iyo saxaabadiisii sharafta badnayd waxay ku dul sugnaayeen ee diin iyo muctaqad iyo manhaj iyaga u ahaa ayaynu uga jeednaa calaykum biاlamri alawal macnuhuna waxa uu yahay markaa in loo noqdo wixii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu ay ku sugnaayeen fii kulli baabin min abwaabi iddiin iyadoon la kala qayb qaybinayn oo qaybna aan ijtihaadaadka iyo aaraada loo furayn qaybna aan la odhanayn meye salafkii ha lagaga daydo iyadoo diintu sideeda u duuduuban oon la kala saar saarin dhammaan in loola noqdo nebi moxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen laakiin haddaad tidhaahdo fii baabi alasmaa'i waasifaat salafi baan ka noqonaya laakiin fii baabi almanhaj waddacwa iyo umuurta camaliga ee lagu socdo khalafi baan ka noqonayaa dee waxa weeyaan kuwa ansixi mayso waxay salafiyadaadu kuugu ansaxaysaa inaad manhajan wa muctaqadan cibaadatan wa mucaamalatan wa suluukan fii kulli baabin min abwaabi iddiin inaad salafi ka noqoto inaad tallaabo kasta iyo khadwo kastood qaadaysa aada ula noqoto maa kaana calayhi annabiyu wa saxbuhu walaalayaal wakhtiyada maanta aynu nool lahay sharka iyo fitantu way fara bateen walidalik fii saxiixi اlbukhaari can zubayr bni cadiy qaala ataynaa anas bna maalik waxau yihi anas ibni maalik baanu u nimid radia allahu canhu wa ardaah fashakownaa ilayhi ma nalqaa min alxajaaj waxaanu uga cabannay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi daalimkii dulmiga iyo dararkaanu kala kulanno faqaala asbiruu anas wuxuu yihi war sabra oo adkaysta fainahu laa ya'tii zamaanu ila waladii bacdahu sharu minhu xataa talqow rabbakum samictuhu min nabiyikum sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi war sabra sabir iyo dulqaad yeesha waayo wakhti ma yimaado ilaa ka ka dambeeyaa ka sii shar badan ilaa intaad ilaahay kala kulmaysaan subxaana arrinkaa waxaan ka maqlay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam halkaa anas waxa uu ku caddeeyey wakhtiba wakhtiga uu ka dambeeyo inuu ka sii shar badan yihi anas ibnu maalik marka hadalkaa uu leeyahay yacnii wakhtigiisii ee uu sidaa ula dardaarmayo maantana maxaad u malaynaysaan kayfa yakuunu alxaal alkhayriyatu fi اtaraqi washariyatu fi اtadali yacni khayriyada iyo sida asminadu u kala khayr badan tahay waa fi taraqi siday cahdiga nubuwada ugu kala dhowdahay oo zamanba zamanka uu wakhtigii nubuwada usii dhow yihuu dee ka mudan yihuu ka wanaagsan yihi ilaa laga gaadhayo dee waxa weeyaan khayru lquruun xagga sharnimaduna waa fi tadalli oo yacni zamanba zamanka uu ka dambeeyo ayuu ka shar badan yahay liannahu abcadu can cahdi nubuwa waayo dee cahdigii iyo wakhtigii nubuwada ayaa uu ka sii durkayaa waana taa ku cad fainahu laa ya'tii zamaanu ila waladii bacdahu sharu minhu walaalayaal calaykum biاlamri اlأwal ciwaankaas waa muqtabasun min wasiyati imaamin jaliil wa caalimin waric min kibaari الtaabiciin wa min aclam الnaasi bikitaab اllah ciwaankaas calaykum biاlamri اlأwal waxaynu ka soo dhimbiil qaadannay dardaaran uu bixiyey imaam weyn iyo caalim warica oo kibaaru taabiciin ka mid ah ka mid ahaa min aclam الnaasi bikitaab اllah huwa abulcaaliyati abulcaaliya alriyaaxi rufayc ibnu mihraan albasri min kibaari الtaabiciin abu bakr ibnu abi idriis waxa uu ka yidhi laysa axadu bacda asaxaaba aclamu biاlqur'aani min abilcaaliya abulcaaliya sufyaan ibnu cuyeyne waxau yihi samictu caasiman alaxwal yuxadiثu can abilcaaliya qaala calaykum biاlamri اlأwal aladii kaanuu calayh qabla an yaftariquu waxau yihi sufyaan ibnu cuyeyna waxaan maqlay caasim oo abilcaaliye ka sheegaya oo leh waxa uu abulcaaliya yidhi calaykum biاlamri اlأwal war waxaad laasimtaan oo ku dhegtaan arrinkii hore arrinkii diintee horreeyey kaa qabsada arrinkaasoo ay ku dul sugnaayeen dadku intaanay kala tegin qabla an yaftariquu caasim waxau yihi faxadadtu bihi اlxasana waxau yihi maqaaladda abulcaaliya xasanulbasri ayaan u sheegay fa qaala qad nasaxaka wallaahi wa sadaqak waxau yihi xasanulbasri wallaahi abulcaaliya waa kuu nasteexeeyey run baanu kuu sheegay waa dardaaran dhaxalgal ah oo aada u qiimo badan in la laasimo arrinkii hore ee nebi moxamed iyo asxaabtiisu ay ku sugnaayeen ummaddu intaanay kala tegin qabla an yaftariquu laakiin xadadka iyo furqadu iyo fitnadu intay dhacday wixii ka dambeeyey dee inaad diin ka dhigata ma aha laakiin wixii nebi moxamed iyo asxaabtiisu ay ogaayeen ee ay ku toosnaayeen في جميع أبواب الدين خاص وإن الدين هي النهج هي طريقك النقضة بل أعظم من ذلك وحكوين يعني هذا الكأب العالية وأين عوان كان كدق سنينا أما كسور ديغني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة فقالوا كيف لنا يا رسول الله أو كيف نصنع قال ترجعون إلى أمركم الأول وعو رسولك إلى عليه أفضل الصلاة والسلام وحدعي دونت فتن فتنو أيا دعي دونته markaasay yidhahdeen rasuulkii allow maxaanu yeellaa sideenu samaynaa waxau idhi tarjicuuna ilaa amrikum alawal markay fitnadaasi dhacdo arrinkiinnii hore ayaa dib ugu laabanaysaan oo aada u noqonaysaan saxaxahu اlimaamu alalbani fi silsilati اlaxaadiidi saxiixa xadiidkaas nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoogu qeexay marka ay fitanku dhacaan ee tala ay faraha ka baxdo ee ikhtalata alxaabilu binnaabil xaqa iyo baadilka laysku dheeho ee waxa weeyaan bidcadii shaadhka sunnada loo geliyo ee towxiidkii shaadhka shirkiga loo geliyo ee xaqaa'iqdu ay dhinaca kale isku rogtay inqalabat alxaqaa'iq waxa miisaanka iyo manhajku uu noqonayo halka loo noqonayo wax kala saaraysa ayuha asalafi wa ayuha alakhu sunni maanta ida altabasat calayka alumuur marka ay shubuhaadka iyo arrimuhu kula soo darsaan waxaa wax lagu kala saarayaa maaha maanta wax la dhoobdhoobay oo la soo ururiyo o la qorqoray oon sanad iyo meel adag haysan laakiin waxaa badbaadada iyo cismadu ay ku jirtaa tarjicuuna ilaa amrikum alawal waxa ayaan darro ah maanta dad iyagoo laga filanayey sunno iyo salafiyo iyadoo laga rajaynayey inay dhulka khayr kale ka keenaan khayr iyo istiqaamo inay inxiraaf iyo khata' ka keenaan inay ka baydhaan nahjigii culimmada waaweyn ee ay la kulmeen ay arkeen in ay waxa weeyaan fahamkooda iyo maskaxdooda ay sanad iyo ictimaad ka dhigtaan oo ay cusgadaan in waxa weeyaan xaqii iyo baatilkii ummadda ay iskaga dheehaan oo ay iska dhexgeliyaan waa wax aada iyo aada looga naxo laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay almakhraj min haadihi alfitna fitnaba fitna ayay kicinaysaa midibatay ka dambaysay ka sii darantay waayo way nagu cusub tahay halkaad sunno ka eegaysay dee inay bidca kaaga timaado halkaad salafiye ka eegaysay inay xisbiya kaaga timaado nin waxa weeyaan derajo sare iyo dictoor iyo wax lamida sheeganaya oo madiinatu rasuulillaahi kaaga yimid oo aad ka rajaynaysay istiqaamo dee khilaafa sunna inuu kuu keenaa waa ayaan daro waana fitanka zamaankan aynu nool lahay bay ka mid tahay laakiin xalkeedu waxa uu yahay in ama iyaga ha noqoto ama kayrkood ha noqotee maalin walba waxa kuu imanaya waxaanad hore u maqal wax kugu cusub laakiin xalkiisu waxa uu noqonayaa dawadiisu waxay noqonaysaa tarjicuuna ilaa amrikum alawal waxaa kalood u kaalmaysanaysaa kitaabka iyo sunnada fahamkii salafka waxaad weheshanaysaa oo qarsigooda iyo dabadooda inaad ku dhegta ay tahay albarakatu maca akaabirikum kibaaru alculamaa maanta waxa ayaan darro ah saalix alfawsaan oo yacni waa mithaal uun mithaal uun baan usoo qaatay oynu ognahay halka uu ka taagan yahay xisbiyo iyo radigeeda iyo dawaa'iftan maanta la dhoobdhoobaya ee la doonayo salafiye in laga dhigo sheekh saalix aynu garanayno halkuu ka taagan yahay iyo inta fatwo uu ka leeyahay alajwibatu almufiida can asilati almanaahij aljadiida oo keliya ayaa haddaad u fiirsato kugu filan inta fatwo ku taalla ee salafiyada nisbatan wa tibaacan uu ugu nusraynayo xisbiyadana uu waxa weeyaan ku radinayo laakiin waa ayaan darro in intuu nin soo fadhiisto oo haddana dadka doona inuu ku qanciyo saalix alfawsaan inaanu salafiyadan maanta loo nisbo sheeganayo ee waxa weeyaan la wadwado inaanu arkinba ama uu khata u arko yacni in dadka loo fahamsiiyo sidaa ama looga dhigaba inuu bannaynayo dawaa'ifka iyo jamaacaadka jira waa runtii ayaan dare aada iyo aada u weyn waxaanaynu odhan karraa dee waa faham mackuus ah oo ladhala dhalan rogay ama dhinaca kale loo rogay xaqiiqaduna waxa ay tahay kuwaas hadday ku eegaan bicayni alinsaaf fataawada iyo aqwaasha culimmada oo ay niyad wanaagsan ku fiiriyaan waxay ogaan lahaayeen natiijadu inay tahay salafiyadaas ay culimmadaa horena inoogu baaqeen culimmadeenna maantuna aanay ka zuulin ilaa yowmina haada inay ku sugan yihiin oo inoogu baaqayaan inay xaqu iyada tahay wixii ka soo hadhayna uu baatil yahay ayaa xaqiiqa ahaan u caddaan lahayd laakiin markii ma'aarib iyo umuur kale ay dheehday ee waxyaabo kale ay soo galeen ayaa xaqii baatil laga dhigay baatilkiina xaq laga dhigay waana ayaan darro aada iyo aada runtii u weyn laakiin dee sunnada iyo bidcada qofka doona inuu simo salafiyada iyo xisbiyada qofka doona inuu simo ka socon mayso dadka ahlu sunnuhuna lahum bilmirsaad yacni baatilkoodana waa la caddaynayaa dadka cuqaladaa ee ahlul insaafkuna ku dagmi maayaan walaalayaal waxaa kaloo muxaadaradeennu ay tahay mid aan ka soo ikhtibaastay oo aan ka soo dhimbiil qaatay wasiyadii iyo dardaarankii ibni mascuud uu bixiyey radia allahu canhu wa ardaah kama akhrajahu almarwasi fi الsunna qaala inakum qad asbaxtum alyowma cala alfiطra wainakum satuxdithuuna wayuxdathu lakum faida ra'aytum muxdatha facalaykum bilhadyi alأwal alibaana alkubraa libni bata mujaladka koowaad safxada saddex boqol labaatan iyo sagaal ibnu mascuud waxa uu yidhi maanta waxaad ku dul sugantihiin fitradii sunnadii iyo diintii xaq ahayd baa ku sugantihin laakiin xadad baa la iman doontaa waana laydinla iman doonaa wax muxdath ah oon diinta ku jirin ayaa la iman doontaa laydinlana iman doonaa ee markaad aragtaan wax diinta lagu soo daray oo xadath ah waa maxay cilaajku facalaykum bilhadyi alawal waxaad laasimtaan ood ku dhegtaan hadyigii iyo dariiqii hore laasima kaasaad ku badbaadaysaa ibnu mascuud hadalkaa wuxuu yidhi fii zamani alkhulafaa famaa baaluka alyowm maanta maxaad u malaynaysaa bal rasuulku sala allahu calayhi wasalam wasafa addaa'a waaddawaa yacnii cudurka iyo cilaajkiisa labadaba waa inoo tilmaamay markay fitankana ay dhacaan wa huwa saadiqu almasduuq aladii laa yantiqu cani alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa fafi lmusnadi wasunan min xadiidi alcirbaad ibni saariya qaala wacadanaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam mowcidaة baliiqa wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuub waxau ihi saxaabigaas rasuulkii ilaahay baana waaniyey waano aada iyo aada u xeel dheer oo quluubtu ay ka gilgilatay indhuhuna ay ka ilmeeyeen faqulnaa yaa rasuula allah markaasaa waxaanu idhi rasuulkii allow kaannahaa mawcidatu muwadicin fa awsinaa waxaabad moodaa waanadan iyo wacdigan midna sii sagootinaya oo naga sii tegaya wacdigiisii oo kale ayaad moodaaye bal hadda dardaaran nagaga tag qaala uusiikum bitaqwa allah waasamci waataaca wain ta'amara calaykum cabd waxau idhi waxaan idiin dardaarmayaa alla cabsidiisa iyo inaad madaxdiinna maqashaan oo is addeecdaan addoonnaha idiin noqda madaxe waxa uu ku horraysiiyey maa fiihi salaaxu amru diinihim yacnii arrinka diintoodu wuxuu ku hagaagayo oo taqwa allah ficlu maa amara wa tarku maa naha waxa uu ku xijisiiyey arrinka adduunyadoodu wuxuu ku hagaagayo oo ismaqalka iyo kala dambaynta ah wain ta'amara calaykum cabd waxa uu raaciyey fitanka dhici doona iyo waxa lagaga badbaadayo wainnahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira waxa uu yidhi axadka idinka idinka mid ee sii noolaadaa waxa uu arki doonaa iskhilaaf iyo iska hor imaatin fara badan fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin waxaad haddaba ku dhegtaan oo cuskataan sunnadayda iyo sunnada khulafaaءu raashidiinta kuwa aniga tala yacnii dabaday talada qaban doona ummadda abubakrin wa cumar wa cuhmaan wa caliy waddadooda laasima caduu calayha binnawaajid waxaad ku qaniintaan gowsdambeedka dhiga yacnii lama odhan foolashan hore iyo ilkahan sare lama odhan annawaajid waa kinaaya can shiddati tamasuki bi haadihi sunna waxaa laga kinaayoonayaa sida adag ee loogu dhegayo ee loogu tuntunsanayo si aanad dhinacna uga dhicin gowsdambeedka dhiga wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idiin kala digayaa baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam idinka iyo arrimaha diinta lagu soo daro waan idinka digayaa fa inna kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala waayo wax kastoo diinta lagu soo daraa waa bidca bidco walibana waa baadi wax la kala reebaya ma leh قال الشيخ الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح باب الاعتسام بالكتاب والسنة مجلد كلبات صفحة صفحة أفرتن يسديد وحوري فعليكم بسنتي أي بطريقتي الثابتة عني واجبا أو مندوبا يعني عليكم بسنتي وطريقتي أنا إيقا سقناتي لازمة واجب يا سنبا وسنة الخلفاء الراشدين iyo dariiqadii khulafaau raashidiinta fa innahum lam yacmaluu ilaa bisunnatii faalidaafatu ilayhim imaa licamalihim biha aw liistinbaatihim wakhtiyaarihim iyaaha waxa uu yidhi waxaa kalood laasimtaan sunnada khulafaau raashidiinta waayo alkhulafaau raashiduun kumay camal falin sunnadii nebiga mooye sunno kale macnaha waddo kaloy jeexdeen oy mareen dee ma jirta e waddaday mareen waa tii nebi moxamedun sala allahu calayhi wasalam idaafada iyo nisbada loo nisbeeyey loo tiiriyey layidhi wa sunnati alkhulafaana ama waa camalfalka ay sunnadan ku camal faleen baa loogu nisbeeyey oo loogu tiiriyey ama istinbaadka ay axkaamta sharciga kala soo baxeen ee ay sunnadii iyada ay doorteen ee hayrkeed ay ka doorbideen marka calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa yacni waxa weeyaan laba sunno oo isbarbar socda maahee waa tii nebi moxamedun calayhi afdalu salaati wasalaam cadafka laysku cadfaynaa waa cadfu tafsiir uunoo waxay sii caddaynaysaa uun dee sunnada nebiga yaa waxa weeyaan sii qeexay ee caddeeyey ee ku camal falay ee aynu kaga dayananaa waxa weeyaan alkhulafaa araashiduun iyo saxaabadii ka dambaysay mubaarak fuurina waxa uu ku yidhi tuxfatu laxwadi bisharxi jaamici tirmidi ee laysa almuraadu bisunnati alkhulafaa bisunati alkhulafaa alraashidiin ilaa ariiqatahum almuwaafiqata liariiqatih loogama jeedo sunnada khulafada ilaa dariiqadooda waafaqsan dariiqadii nebiga mooyaane sala allahu calayhi wasalam oo xata alkhulafaa hadday ka dhacdo wax sunnada nebiga khilaafsan dee waxa weeyaan lagu raaci maayo ee ta lagu raacayaa waa sunnada nebiga un sala allahu calayhi wasalam marka ay ku sugan yihiin ay waafaqsan yihiin walidaalika ibnu cabbaas markii lagu yidhi abuubakar iyo cumar yacni ifraad ayaa waxa weeyaan ay sameeyeen xajka anwaacda loo xidhay ifraadka iyo qiraanka iyo tamatuca oo tamatuca waa diideen tamatucii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi haddaanan hadyiga soo kaxayn isagaan samayn lahaa saxaabadana uu ku booriyey markii lagu yidhi abuubakar iyo cumar baa tamatuca diidan oo ifraadka sameeyey waxa uu yidhi akhsha an tanzila calaykum xijaaratun min asamaa aquulu lakum qaala rasuulu llah wataquuluuna qaala abuubakrin wa cumar waxaan ka baqanayaa samada dhagaxaan in laydinkaga soo daadiyo waxaan idin leeyahay rasuulkii allaa yidhi oo waa sunnatu rasuul rasuulka ayaa saxaabada ku booriyey oo ku dhiirigeliya tamatuca idinna waxay leedihiin abuubakar iyo cumar baa sidan sameeyey waxay taasi ka turjumaysaa mar walba waxa mutabaca ah ee la raacayo ee waxyiga ah waxa weeyaan waa sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam imaamu shaatibi fi lictisaam waxa uu ku soo naqliyey maquulada dhaxalgalkee imaamu maalig uu yidhi man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacama anna muxamadan khana arisaala waxaashaah ruuxa diinta dhexdeeda yacnii ku soo kordhiya bidco u arkaya inay iska wanaagsan tahay waa bidca xasana waxa uu yidhi ruuxaas waxa uu ku andacoodoo uu sheegtay nebi moxamed risaaladii rabbigii u soo dhiibay inuu khiyaameeyey oonu ina soo wada gaadhsiin oo wax ka mida oo uu ka tegay isagu uu dhammaystirayo waxaashaah taana nebi moxamed waa ka nasahan yahay sala allahu calayhi wasalam waqra'uu in shi'tum qowlahu tacaala alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina waxaa imaamu maaligu yidhi haddaad doontaan waxaad akhridaan hadalka allahu yidhi maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinnii oo nicmadaydii aan idiin taam yeelay nicmatulislaam oo islaamka aan raalli idinka noqday diin iyo dhaqan inaad ka yeelataan wa kafaa bihaa nicma waxa uu yihi imaamu maalik famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakuunu lyowma diina maalintay aayaddaasi nebi maxamed ku soo degtay ee allahu tilmaamay inuu taam yeelay diintiisii maalintaa waxaan diin ahayni maanta diin noqon maayo weligiiba nin kastaaba ha isku dayo inuu diinta ku soo daro diin noqon maayo walan yasluxa aakhiru haadihi alumma ilaa bimaa saluxa bihi awaluha ummaddan aakhirkeeduna ku hagaagi maayo awalkeedii hore wuxuu ku hagaagay mooyaane oo atamasuk bilkitaabi wasunna calaa fahmi salafi lumma walaalayaal mabnaa haada diin shay-aan diinteennan qiimaha badan yacnii dhismaha ay ku taagantahe asaasigii waa laba tiir an laa yucbada ila allah wa an laa yucbad allaahu ilaa bimaa sharac ilaahay mooye axad kale inaan la caabudin oo acmaashiiyo cibaadada oo dhan rabbi loo badhax tiro oo cid kale aan lala wadaajin wa an laa yucbad allaahu ilaa bimaa sharac iyo allaah inaan lagu caabudin wuxuu ilaahay jideeyey mooye wax kale waa alikhlaasu walmutaabaca waa towxiidu rabbi alcaalamiin iyo waxa weeyaan itibaaci rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa haadaa muqtada shahaadatayn waana shahaadataynka hadh iyo habeen aynu qiraynaa waxay keensanayaan iyo macnaha iyo madmuunka ay xambaarsan yihiin weeyi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah yacni waxaad mar walba ka markhaati kacaysaa ood qiraysaa ood jasminaysaa ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooye nebi moxamedna rasuulkiisii uu yahay sala allahu calayhi wasalam marka laa ilaaha ila allah waa towxiidu alcibaada in cibaadadii iyo acmaashii rabbi loo badhax tiro oo cid kale aan lala wadaajin muxamedun rasuulullahna waa towxiidu litibaaci oo mutaabacadii rasuulka in loo gaar yeelo oo diin oo dhan isaga loo daba fadhiistoo lagaga daydo camalkana la aqbali maayo labadaas shardi haddaanu ku salaysnayn in ilaahay loo badhax tiray iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam in lagaga dayanayo oo uu yahay sawaabun calaa sunnati rasuuliillaah am lahum shurakaa sharacuu lahu min addiin maa lam ya'dan bihi illaah ma waxay leeyihiin shurakaa kuwo ilaahay wax la wadaaga oo u jideeyo diinta xaggeeda uga sharciyeeyey waxaan ilaahay fasixin yacni cid awoodda tashriica iyo jidaynta iyo taxliilka iyo taxriimka alla cid aan ahayn oolii ma jirto laa fard walaa jamaaca walaa golo la samaysto cid alla cid taxliil iyo taxriim iyo tashriic xaq u leh oon alla ahayni ma jiro subxaanahu wa tacaala addoommada waxa saarani uun waa tanfiid wixii alla u jideeyey inay fuliyaan oo ay ku camal falaan oo ay ku dhaqmaan imaamu alawsaaci waxa uu yihi sida kamaa rawaahu laalakayi fii sharxi sunna اصbr nafsaka calى الsunnة waqif xayثu waqfa اlqowm waqul bima qaaluu wakufa cama kafuu canhu wasluk sabiila salafika الصaalix fainahu yasacu kamaa wasicahum hadalkaa qiimaha badan ee dhaxalgalkaa bal u fiirsada ikhwaani fi اllah waxa u ihi imaamu اlawsaaci iصbir nafsaka calى الsunnة naftaada sunnada ku sabirsii dad baa sunnada u sabri kari waaye oo meel kale u booday waayo sunnadu waa kalqaabidu cala aljamr aakhiru zamaan qofka sunnadiiyo salafiyada ku dhegani waa nin dhabiil daba haysta nin ninka tegunbaa dee u adkaysan kara kii kale waxoogaa marku haysuu iska tuurayaayo oo odhanayaa talo halkee lagu nabadgelayaa jumhuuru naas iska raac xagga loo badan yihi laakiin xagga loo badan yahiye jamaahiirtu dee laa tanfacu jahannamaa loo badan yahay xagga jamaca laakiin markaad janno iyo wanaag doonayso sunnada ku sugnow aljamaacatu maa waafaqa alxaq walow kunta waxdag qilada iyo yaraantana yacni ha ka qaloonin oo ha cidlaysanin waayo wehelkaagu waa ahlulxaq tira ahaan haba yaraadaan waxau idhi markaa isbir nafsaka cala sunna sunnada naftaada ku sabirsii hadduu dariiqu kula dheeraado istaada meel kaloo toobiyaa jirta dad baa waddadii intay la fogaatay yidhi meel yaroo dhow oo laga doctuuri karaa jirta markaasaa maantao dhan shubuhaad iyo buxuud iyo waxbaa la qorayaa waxaa la doonayaa in meel yaroo toobiya a la heloo laydhaha wallaahi halkan af iyo gacana af iyo gacan ma soconayso waxa weeyaan dariiqii nebi moxamed meeli waa inaanay kaaga sokayn sanadkaagu nebi moxamed ha ku xidhnaado laakiin maalinba sidii dabeel xagaaga haddaad jiha u tukato waa ayaan daro markaasaa qaarkood waxaa laga sheegaa dulmi labaatan sano socday talow yaa addoonsan jiray baan idhi bal hadda iminka xorriyad u baxoo waxa weeyaan ciddii isticbaadkan idinku samaysana soo caddeeya in lagu yidhahday u baahan yahi waayo majaalis bay ka odhanayaan labaatan sanaanu madluumiin iyo dulmi lagu taagnaa maa adri man istacbada haaulaa dee iminka haddii xorriyo heleen waa waxaan u fahmuuna inu xorriyaddoodu xisbiyada ay albaabkeedii fureen ay meel walba kaga addimayaan ay leeyihiin waa jaa'is salafiyada iyo xisbiyaduna waa didaani laa yajtamicaan walaalayaal hadalkaa imaamu lawsaaci waa hadal qiimo badan isbir nafsaka cala asunna naftaada sunnada ku sabirsii waqif xaysu waqafa alqowm raggii ragahaa halkay istaageen istaag tallaabana ha la dhaafin midna ha kala dambayn halkay istaageen istaag waqul bimaa qaaluu waxay yidhaahdeen dheh maanta shuruud bay noo soo qorqoreen aanad garanayn meel alla meelay ku dabaqmaso ma cirka mise dhulka ayna taciishuun haddaad tidhaahdo bal shuruuddanaad soo qorteen ayna tandabiq waxay ku odhanayaan way jeedjeedsanayaan anu qaar baan toos ugu idhi bal waayahe xisbiyada shuruudan leh waynaan tacasub laga helin waynaan kan laga helin waa dee iska kalaam inshaa'iya halkay ku dabaqmasaa bal haddana taabsii ma odhan karaan waxa weeyaan jamaacaadkay u doodayaan iyo ictisaamka iyo kuwanay ku dabaqmaysaa dee ma odhan karaan waa iyagaaba ogdee inay waxa weeyaan waxaanay sheegayaan buu dhex fadhiya jamaacaadka mar alla marka aad tidhaahda bal hadda ii tadbiiqi ayuu iska aamusayaa dee waxaan tadbiiqba lahayn maxaad ummadda kaga wareerinaysa sunnadaa iyo salafiyadaa saafiga ah ay weligoodba kusoo caanamaaleen maad iska daysi adiguna aad ku sabirti waxaa dhibaato ah yacni fataawada culimmada ee lasoo guranaya ee muqtadafaadka lasoo googoosanayo shuruudahan dhaadheer ee loo xidhanayo waxaynu leenahay waqul bimaa qaaluu shuruuddan aad dhigtay ma ibnu baas baa kuu soo qoray mise albaani mise fawsaan mise adaa u fakeray oo habeen usoo jeeday innagu waxaynu leenahay waqul bimaa qaaluu xisbiyada meel bay dhigeen halkaa iska dhig yacnii salafkeennii hore ilaa culimmadeenna maanta taagan waxa weeyaan dee sunnadana meel baa la dhigay bidcadana meel baa la dhigay wax isdhex geli karana ma aha wax ansaafu dariiq iyo ans meel dhexe isugu iman karana ma aha marka waa hadal qiimo badanood ku badbaadayso waqul bimaa qaaluu fawsaan haddaad ku qanacsan tihiin waxaan leenahay inta ajuwatulmufiida uu sheekhu ku yidhi bal hadday intaasun ku kaaftoomo waxbaha noogu soo darina wa kufa camaa kafuu canhu waxa ay ka joogsadeen waxa weeyaan dadkii horena ka joogso waxay ka joogsadeen ka joogso oo ha isku maqiiqinoo ha isku qaade ha odhanin wa inii wain kuntu lakhiira zamaanuhu la aatin bimaa lam tastatichu alawaa'ilu maanta lisaanu xaalkoodu waxa weeye maanta baan madiine ka soo baxee laakiin waxaan hortay la gaadhin baan gaadhay waxba maad gaadhina waa inxiraaf tub ila allah waslug sabiila salafika asaalix waxaanad martaa salafkaagii wanaagsanaa waddadoodii mar fa innahu yasacuka maa wasicahum waayo waxa ku deeqaya oo kugu fillaanaya kuwaa wixii kaafiyey ee kugu fillaaday xaqiiqatan hadalkaa imaamu alawsaaci waa kalaam fi samiim yacni maxalu nisaacana qadcinayo oo xaasim ah maadat lkhilaaf waayo ruuxu waxaan ina dhibay ina dilayaa waa siyaadaadkan iyo iyo nuqsaantan hadday sheekadu noqoto qul bimaa qaaluu wa kufa camaa kafuu canhu ismaynaan qabsaneenba laakiin maalinba ziyaada lala imanaya imaamu axmed ibnu xambalna waxau yihi usuulu sunnati cindana altamasuku bima kana calayhi asxaabu rasuuli اllah sala allahu calayhi wasalam waaliqtidaa'u bihim wa tarku lbidac sunnada usuusheeda ay ku taagan tahay waxa weeye agtayada in la cuskado oo lagu tuntunsado asxaabtii rasuulku waxay ku sugnaayeen ridwaan ullaahi calayh oo lagu daydo bidacana laysaga tago sufyaan athawrina waxau yihi laa yastaqiimu qowlu walaa camalu ilaa bimuwaafaqati sunna hadal iyo camal midna ku toosnaan maayo sunnada in la waafaqa mooye wax kale ku toosnaan maayo ibnu mascuudna waxau yidhi aliqtisaadu fi sunna khayru min alijtihaadi fi lbidca sunnada oo la dhexdhexaysto ayaa ka khayr badan bidcada in lagu dadaalo saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiidu caaisha inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun waxa uu rasuulku yidhi calayhi afdalu salaatu wasalaam axadka arrinkayagan diinta kusoo darrisiiya kusoo kordhiya waxaan ka mid ahayn fahuwa raddun ay marduudun calaa saaxibi qofka la yimaada xadadka wejigaa lagaga dhufanaya oo lagu celinaya wa fii lafdi muslim man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad qofka camal sameeya amarkayagu aanu ku dul sugnayn waxa weeyaan waa lagu celinayaa الشhيkh cبدالمحسن العباd xaفidh الله ورعاه في شhرح الأربعين xwل hذا الxadيiث waxa uu yihi hذa الxadيiث أصل في wزن الأعmاaل الظاahiرة xadiidkani wuxuu aصل iyo asaasu yahay miisaamidda lagu miisaamayo acmaasha muuqata xagga mutaabacadii lagaga miisaamayo وأنhu laa يuctad bha ilaa إida kaanت muwaafiqaة للشharc iyo inaan camalkaasi la tirsanayn oonu qiimo lahayn ilaa inuu sharciga waafaqa mooye kama ana xadiida inama alacmaalu binniyaat aslun fi alacmaali albaatina sida xadiidu cumar inama alacmaalu binniyaat uu asal iyo asaas ugu yahay acmaasha baatinka ee loogu miisaamayo ikhlaaskii iyo tawxiidkii waana kula camalin yutaqarabu fiihi ila allahi laabudda an yakuuna khaalisan lilah wa an yakuuna muctabaran biniyatih iyo in camal kastoo alle loogu dhowaanaya ay lagama maarmaan u tahay alla inuu u badhax tiraado oo waxa weeyaan niyo khaalisa u lahaado waxaa kaloo sheekhuu yidhi sheekh alcabaad xafidahu llah walafdatu muslim acamu min aluulaa lafdiga muslim ee man camila camalan ayaa ka caamsan lafdiga hore man axdatha liannahaa tashmalu man facala albidcata wa huwa muxditun lahaa waman facalahaa mutaabican ligayrihi fiiha waayo waxay koobsanaysaa oy caam yeelaysaa lafdada muslim ruuxa bidcada sameeya isagoo isagu kii hal abuuray ee waxanba sameeyey ah ee bilaabay iyo ruuxa bidcadii sameeya isagoo hayrkii kaga dayanaya macnaha isagu muxdit ma ah oo lama iman laakiin hayrkii unbuu ku raacay labadaba waa caam yeelaysa imaamu nawowina wuxuu ku yidhi fii sharxi muslim fiiha atasriixu biraddi kuli اlmuxdathaat sawaan axdathaha alfaacilu aw subiqa biixdaathiha xadiidka waxaa ku cad wax alla waxa diinta lagu soo darisiiyo in la celinayo o la radinayo qofkan sameeye ama isagu ha bilaabo ama ha looga horeeyo ibnu rajab alxambalina wuxuu yihi xadiidu cumara miisaanu lilacmaali albaaطina wa inama alacmaalu binniyaat wa xadiidu caaishata miisaanu lilacmaali اdaahira xadiidka cumar ee inama alacmaalu binniyaat waxa uu miisaaniyo halbeeg iyo miqyaas u yahay acmaasha baatinka ah oo caqiidada iyo tawxiidka iyo ikhlaaska ayaa waxa weeyaan miisaan u yihi xadiidka caaishana acmaasha daahirka ayuu miisaan u yahay oo yacni camalkii daahir ahaan dee sunnada inuu waafaqay iyo inuu muxdath yahay ayaa lagu qiimeynayaa walaalayaal ahmiyadda ay leedahay dadka bidaca in looga digo iyo khutuurada ay bidcadu leedahay darteed ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam khutabkiisa yacni muqadimadooda waxa uu ku odhan jiray kamaa fii muslimin min xadiidi jaabir amaa bacdu fa ina khayra alxadiidi kitaabu اllah wa khayra alhadyi hadyu muxamadi salى اllahu alayhi wasalam wa shara alumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidcah wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi اnnaar rasuulku salى اllahu alayhi wasalam muqadimada khuطabkiisa iyo kalaamkiisa waxa uu odhan jiray hadal lagu hadlo waxa u khayr badan ilaahay kitaabkiisa waa kalaamullah wadda la maro waxa u khayr badan tii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam arrimo waxa ugu shar badan kuwa diinta lagu soo daray wax kastoo diinta lagu soo daraana waa bidco bidco kastaana waa baadi baadi kastana dee waxa weeyaan ma'aalkeed iyo cidhibteedu waa naar haddaan ilaahay cafin akhraja cabdurasaaq fii musanafih mujaladka saddexaad safxada konton iyo laba wa kadalika rawahu limaamu daara quطni ana saciida bna almusayib ra'aa rajula yusallii bacda طuluuci اlfajri akhara min ragcatayni yukhiru fiiha alrukuuca waاsujuud fanahaah saciid ibnu lmusayib ayaa waxa uu arkay nin salaadii subax yacni waagii markuu baryey salaaddii subax marka loo addimay kadib bacda طuluuci اlfajr dee sunnadu in laba ragcadood oo khafiifa faralka subaxa laga horreysiiye weeye markaa waxa uu arkay bacda طuluuci اlfajri yacni iyadoo waagii uu baryey oo salaaddii subax wakhtigeedii ay gaadhay nin tukanaya laba ragcadood wax ka badan oo rukuucdiiyo sujuuddana uu ku badinayo markaasuu u diiday faqaala yaa abaa muxamed yucadibun yucadibuni allahu cala asalaa waxau yihi abuu muxamedow ilaahay ma salaadduu igu cadaabaya qaala laa walaakin yucadibuka calaa khilaafi sunna wuxuu yidhi ilaahay salaad kugu cadaabi maaye sunna khilaafkuu kugu cadaabaya nebi moxamed labadaa wax ka badan wakhtigaa ma tukan haddaad tukatana waa khilaafu sunna marka waxaa lagugu cadaabayaa salaad maahe waa sunna khilaaf maanta walaalayaal sidaasoo kale dadka odhanaya dacwaddii un baanu nidaaminay waxbaanu isku geegeynay maxaana lagu haystaa laguguma haysto dacwad baad hagaajisee bidcadaad ku soo dartaa lagugu haystaa waayo dacwaddaadu tii nebi maxamed miyay ka khayr badantay miyay ka nidaam wanaagsantay miyay ka tartiib fiicantay axwaashan iyo tartiibaadkan jamaacaadka tabliiqa iyo ikhwaanka iyo itixaadka iyo wixii la halmaala unbaa dee axwaashan iyo tartiibaadkan inoola yimid laakiin dacwaddii nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni dacwad xaq ah oo munadam ah oo dariiq cadoo jeexan haysata ayay ahayd salafkuna taasay ku sugnaayeen culimmadeennuna ilaa yowmina haada taasay ku taagan yihiin ta lagu badbaadayaana waa taa laakiin siyaadaadkan aakhiru zamaanka lala yimid fa fira minha firaaraka min alasad intaad libaax ka orodo in ka badan isaga carar waayo khayr hadduu leeyahay waxaa samayn lahaayoo inooga horrayn lahaa kuwii inaga caqli iyo ra'yi iyo iyo cilmiba badnaa maanta kuwa laga fadhiisan laayay haddii la su-aalo waar ibnu baas ma sameeyey albaani ma sameeyey fawsaan ma sameeyey bal wuu yidhi halkan iska dhig ma sameeyeen hal camiluhaa ficlan waxaan filayaa dee low kaana low kaanuu yakhaafuuna allah inaanay ku dhiiran karin haa mid ka mida culimmada ayaa sameeyey kuma dhiiran karaan dee markaa waxaanu ku leenahay wakufa camaa kafuu canhu fa innahu yasacu kamaa wasicahu wixii kuwaa deeqay dee ha ku deeqo halkaad u socotaa wahalkii imaamu shaatibina fi lictisaam mujalladka koowaad safxada boqol iyo soddon iyo kow waxa uu ku soo saaray kadalika ibnulcarabi fi axkaami alqur'aan mujalladka saddexaad safxada afar boqol soddon iyo laba waxa uu soo saaray ana alimaama maalik ataahu rajul imaamu maalik nin baa u yimid faqaala yaa abaa cabdillaah min ayna uxrim wuxuu yidhi abuu cabdillaahi ow halkeen ka soo xidhaa waa cumradii ama xajkii halkeen ka xidhaa isagoo madiine jooguu maalig leeyahay halkeen ka xidhaa qaala min dilxulayfa wuxuu yidhi dilxulayfa ka xidho miiqaadka reer madiina iyo ciddii waddadooda soo marta min xaysu axrama rasuulullah halkuu rasuulka ilaahay ka xarmaduu ka xidhay ka xidho faqaala inii uriidu an uxrima min almasjid min cindi alqabri wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan masaajidka ka soo xidho qabriga nebiga sala allahu calayhi wasalam agtiisaan rabaa inaan ka soo xidho qaala laa tafcal fa innii akhshaa calayka alfitna wuxuu yidhi war sidaa ha yeelin fitnan kaaga baqayaaye faqaala wa ayu fitnatin fii haadih innamaa hiya amyaalun asiiduhaa wuxuu yidhi oo fitnada ku jirtaa arrintan maxay tahay waa waxoogaa dhowr mayl uun baan xaggaa u qaadoon dee ziyaadiye macnaha waa dhowr mayl oo soo kordhay uun masaafo yar uun baan soo siyaadiyee fitnadaad maaligow sheegaysaa waa maxay halkay ka timid qaala wa ayu fitnatin acdamu min an taraa anaka subi annaka sabaqta ilaa fadiilatin qasara canhaa rasuulullah wuxuu yidhi oo fitnada ka weyni maxay tahay inaad isu aragto inaad u dheeraysay fadli nebi moxamed ka gaabiyo aan u gaadhin nebi moxamed miyuu halkaa ka soo xidhay soo kamuu xidhan dulxulayfa dee markaad tidhaa may aanu xaggan aanu yar soconayaa xaggaa qabrigaan ka soo xidhanayaa sow lisaanulxaalkaagii ma aha meel uu nebi moxamed gaadhi waayaan anigu gaadhayaa dee wuxuu yidhi fitnada kuu hadhay waa maxay markaad nebi moxamed ku tuhmayso fadli uu gaadhi waaye ayaan anigu gaadhay ayu fitna maxaa kuu hadhay innii samictu allaha yaquul allah waxa uu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadaan nebiga arrinkiisa kuwa khilaafaya dhinac maraya inay fitna haleesho ama cadaab xanuujiya u taabto ha ka digtoonaadaan wa khayru lumuuri saalifaatu cala alhudaa wa sharu lumuuri almuxdathaatu albadaa'icu arrimo waxa u khayr badan kuwii horreeyey ee hanuunkii hore ku sugnaa arrimana waxa u shar badan kuwan diinta lagu soo daree dembeeyey ayaa u shar badan walaalayaal dhibaatada ay leedahay bidcadu iyo waxa la soo kordhinaya in la fudaydsado ayi xadath iyo sida diinta iyo daacadu ay tawqiifi u tahay dacwaduna waa cibaado alla loogu dhowaaday cibaadaduna waa tawqiifiye bal waxaynu tusaalayaal dhowra ka soo qaadanaynaa adkaarta can naaficin ana rajulan catisa ilaa janbi bni cumar naafic waxaa laga wariyey in nin cabdillaahi bnu cumar agtiisa uu ku hindhisay faqaala alxamdu lilaahi wasalaamu calaa rasuuli illaah markaasuu yidhi alxamdu lilah wasalaamu calaa rasuuli illah ilaahay buu mahadiyey rasuulkana waa salaamay qaala bnu cumar wa ana aquulu alxamdu lilaahi wasalaamu calaa rasuuli illaah walaysa haakada callamanaa rasuulu llah callamanaa an naquul alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ibnu cumar wuxuu yidhi aniguna waan leeyahay ilaahay baa mahad leh rasuulkana waan salaamayaa oo waan ku salliyayaa laakiin halkan oo kale ama munaasabadan oo kale marka la hindhiso rasuulku nama barin inaannu nidhaahno oo xamdiga aanu raacino wasalaamu calaa rasuuli illaah laakiin wuxuuna baray inaanu idhaahno alxamdu lilaah calaa kulli xaal waxaynu halkaa ka qaadanaynaa yacni shaygu markuu diin iyo daaco iyo cibaado u yahay waa tawqiifi halkii la dhigay in la dhaafiyo lama ogola qeyda unmula yacni xubintaas ama ciddi caaradeed waa in qalad haba yaraatee in yarna in lala dhaafo lama rabo waayo adiga majaalkaagama fura fikirkaaga iyo ijtihaadkaaga iyo ra'yigaaga laakiin waxaa kuu furan oo keliya alitibaac itabic walaa tabtadic raac oo wax cusub ha la iman waa nin la yidhi waddadaasi halkaasay tagtaaye mar dee inuu raacan weeye hadduu ka baydho meel kaluu aadaya kadalika xadiidkii ghulaamka rasuulku wuxuu ku yidhi yaa ghulaam sami illaah waar inan yahow yari markaad cuntada cunayso sami illaah bismi illaahi dheh bal ka waran haddaad tidhaahdo bismi illaahi araxmaani araxiim war bismi illaahi dheh oo maxaan dhimay arraxmaan araxiim baan ku daray dee ma awsaafta ilaahay tiri baa lagu yihi raxmaan iyo raxiim mise waxaa lagu yihi sami illaah ilaahay magacow sunnadu markaa waxaa weeye bismi illaah arraxmaan araxiim kuma jirto ilaahay waa raxmaan waana raxiim laakiin mawdican dhe laguma odhan halkan inaad raaciso laguma amrin waxaa sii fasiraysa riwaayada kale rasuulku yihi qul bismi illaah ayaa caddaynaysa waxaad tidhaahdaa qul bismi illaah bal ka warran xadiidka haddaad ku darta markaad warinayso qul bismi illaahi araxmaani araxiim soo lagu odhan maya kada xadiidka lafdigaasi kuma jira arraxmaan araxiim dee markay tacabudkii iyo camalkii noqoto naskii inaad wax ku darta haddii la diiday cinda alcamalna dee inaad wax ku darta lama ogola sidaanad xadiidka lafdigiisaba naska aanad wax ziyaadaa ugu soo darayn wixii lagugu addoonsaday camal ahaanna waxbaha ku soo darine bismi illaahi dhe baa lagu yidhi sheekhulalbani ayaa mas'aladaa isagoo caddaynaya waxa uu ku yidhi fi silsila mujalladka koobaad safxada saddex boqol afartan iyo shan wuxuu yihi wa abrazu suwari hadihi الziyaada cala aladkaar wاlawraad aلthaabita canhu salى اllahu alayh wasalam ka ziyaadati alraxmaan الraxiim fi tasmiya cala aطacaam yacni suwarka ugu muuqaalka badan marka laga hadlaayo adkaarta dadku waxay ku soo daraan adkaarta iyo awraadda nebiga ka sugan suurada ugu muuqaalka badan le waxaa ka mid a in lagu soo daro bisinka marka cuntada ilaahay la magacaabayo bismi illaahi araxmaani araxiim in la yidhaah fakamaa annahu laa yajuusu lilmuslimi an yarwiya qowlahu sala allahu calayhi wasalam almutaqadim qul bismi illaah biziyaadati araxmaani araxiim fakadalika laa yajuusu lahu an yaquula hadihi ziyaada calaa tacaamih liannahu ziyaadatu cala annasi ficlan fahuwa bilmanci awlaa wuxuu yidhi sida aanay ruuxa muslimkaa ugu bannaanayn markuu xadiidka warinayo inuu ku daro arraxmaan iraxiim uu yidhaha qul bismi illaahi araxmaan araxiim sidaasoo kale ayaanay siyaadadaasi ugu bannaanayn marka uu bisinkii qabsanayana waayo waa naskii oo ficil ahaanaad wax ugu dartay isagaa markaa manciga qowliga ah kan ficligaa ka awleysan buu sheekhu yidhi sida qowlan aanay u bannaanay inaad taha bismi illaahi araxmaan iraxiim markaad xadiidka qowl ahaan u warinayso ficil ahaan markaad ugu dhaqmaysana inaad ku darto hada bilmanci awlaa labadubana waa mamnuuc kadalika adkaaru الnawm kama fi lbukhaari min xadiidi اlbaraaءi bni caazib qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam ida atayta madjicaka fatawadaأ wudu'aka liلصalaaة ثuma اضajic calىa shiqika اlayman nabigu waxa uu ku yihi saxaabigaas marka aad meesha aad jiibsanaysa aad timaado habeenkii weysayso sidaad salaadda ugu weyse qaadan jirtooo kale dabadeed dhinacaaga midigu jiibso humma qul dabeed waxaad tidhaahdaa allaahuma aslamtu wajhii ilayk wafawadtu amrii ilayk waalja'tu dahrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk allaahuma aamantu bikitaabika aladii anzalt wabinabiyika aladii arsalt fain midta min leylatika faanta cala alfitra wajcalhunna aakhira maa tatakalamu bih nebigu dikrigaa intuu baray ayaa wuxuu yidhi haddaad habeenkaas sidaa ku dhimato diintii iyo sunnadii iyo hadigii adoo ku sugan ayaad ku dhimatay waxaanad ka yeeshaa waxa ugu dambayseed ku hadlayso oo hadal ha ka daba odhan qaala faradadtuhaa cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam dikrigii nebigu i baray ayaan ku soo celiyey si aan u xafido falamaa balaqtu allaahuma aamantu bikitaabika aladii anzalta qultu wa rasuulika aladii arsalt wuxuu yidhi markaan soo gaadhay allaahuma aamantu bikitaabika aladii anzalta ayaan idhi wa rasuulika halkii wa nabiyika ayaan idhi wa rasuulika qaala laa wa nabiyika aladii arsalt markaasaa nebigu yidhi may waxaad tidhaha wa nabiyika aladii arsalt waa laba lafdi waana nebi waana rasuul laakiin cinda tacabud markay dikri mutacabadoo laguga addoonsaday uu yahay dee siduu rasuulku u yidhi u dheh xataa lafdigu lafdiga kale mu-adda ahaan iyo macno ahaan ha la mid noqdo ama ha ku dhowaado laakiin ha ku dhawaaqin waxaan rasuul ku dhawaaqin sidii uu yidhi u dheh wanabiyika aladii arsalta kadalika mawaaqiftii cumar ibnu اlkhadaab iyo inankiisii cabdilaahi ibnu cumar fi litibaac saxiixeynka waxaa ku sugan min xadiidi caabis ibni rabiica qaala ra'aytu cumar bna اlkhadaab yuqabilu اlxajara yacni اlaswad wayaquulu inii aclamu anaka xajaru laa taduru walaa tanfac walowlaa anii ra'aytu rasuula اllahi yuqabilu kamaa qabaltuk wuxuu yihi waxaan arkay cumar ibnu اlkhadaab oo xajarulaswad ka dhunkanaya oo leh waan garanayaa inaad tahay dhagax andhib iyo dheeftoona lahayn haddaanan arag rasuulka alloo ku dhunkanayana kuma dhunkadeen macnaha wuxuu leeyahy waxaan u samaynayaa waa itibaac maaha adiga inaan baraka iyo dheef kaa raadinaya dhagaxyaho laakiin waxaanuun kuu dhunkanayaa itibaacan lirasuuliillaah liannii ra'aytu rasuula allahi yuqabiluk saasaan ku dhunkanaya wa fi lbukhaariyi can izubayr qaala sa'ala rajulu ibna cumara radia allaahu canhu can istilaami alxajar nin ayaa cabdilaahi bnu cumar dhagaxa taabashadiisu weydiiyey faqaala ra'aytu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama yastalimuhu wayuqabiluh wuxuu ihi war rasuulka ilaahay waxaan arkay isagoo taabanaya oo dhunkanaya qaala qultu ara'ayta in zuximtu ara'ayta in qulibtu qaala ijcal ara'ayta bilyaman ra'aytu rasuula allah salى allahu alayhi wasalama yastalimuhu wayuqabiluh wuxuu ihi bal ka waran haddii lay cidhiidhiyo layga xoog roonaado bal ka waran haddii dadku iga qaalib noqdaan wuxuu ihi war ka waran ka warantaadan yamantaad ka timid kaa kaalay ijcal ara'ayta bilyaman ra'yi maaha diintu waxaan arkay rasuulka oo taabanaya dhunkanayana sidaasun yeel waayo dee addiinu itibaac la ibtidaac diintu ra'yiyo hawa maahe waa itibaac walidaalik ayaa xajarun bimakata yuqabal wa xajarun bimina yurma hadda waa dhagax iyo dhagax laakiin dhagaxaa dee yaalla kacbada ee xajarul aswadkana wataa laynagu addoonsaday inaynu dhunkanno kaa mina yaalla ee dee jamaraadkaana inaynu tuurro wataa laynagu addoonsaday waxaad markaa garanaysaa inay yani qadiyadu tahay itibaac laakiin ra'yi iyo hawe aanay ahayn cali bin abi aalib bay isagoo ka hadlaya almasxu cala alkhufeyn labada khuf in dushooda la masaxayo ayaa waxau yihi low kaana diinu bira'yi lakaana asfalu lkhufi awlaa bilmasxi min aclaah walaakinii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yamsaxu calaa daahiri khufeyh wuxuu yihi diintu hadday ra'yi ahaan lahayd dee waxaa ka habboonaan lahayd khufka in hoosta hoosta in laga masaxo ayaa ka mudnaan lahayd oo ka munaasabsanaan lahayd in dusha laga masaxo waayo dee hoosta ayaaba ciiddii iyo wasakhdii iyo qur meel walba lagula joogsanaya markaa hoostan dhibaatadu soo gaadhayso ayaa la masixi lahaa diintu caqli iyo ra'yi hadday tahay laakiin maadaama diintu itibaacay tahay dushuu nebigu masaxay dushaasun baana la masaxaya xadiidkii kale saxiixa waxaa ku sugan cabdillaahi ibnu cabbaas daafa maca mucaawiya cabdillaahi ibnu cabbaas mucaawiya ayuu kacbada la dawaafay fa jacala mucaawiyatu yastalimu alarkaana kullaha kacbadu waa afar gees afartii rukun rukun walba mucaawiya wuxuu gudagalay inuu waxa weeyaan taabtuu salaamo fa qaala lahu bnu cabbaas lima tastalimu haadayni ruknayn walam yakun rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yastalimuhumaa labadaa rukun ee kale yamaaniga iyo xajarul aswadka mooye labada kale maxaad u taabanaysaa rasuulku ma taaban jirin oo ma salaami jirine mucaawiya ibnu cabbaas wuxuu ugu jawaabay laysa shay-un min albeyti mahjuura wuxuu yidhi ibnu cabbaasow beytka meelna la dhaafi maayo meel walba waa la taabanaya waa la salaamaya ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka alleh ku-dayasho wanaagsan baa idinku sugnaata allau yidhi rasuulkuna labadaa mooye alruknu lyamaani iyo rukniga xajarul aswadka labadaa mooye labada kale ma taaban jirin buu yidhi saasuu ibnu cabbaas ku yidhi imaamu axmed ibnu xambal waxa uu ku siyaadiyey riwaayada xadiidka inuu markii dambe mucaawiya ku yidhi sadaqta oo halkaa uu ku joojiyey run baad sheegtay ibnu cabbaasow waxay ka turjumaysaa diintu inay tahay itibaac meelba la dhaafi maayo hadday tahay dee ra'yi bay noqon lahayd laakiin halkuu nebigu dhaafayna waa la dhaafayaa halkuu nebigu taabtayna waa la taabanayaa waa itibaac abudardaana intuu usoo galay haweenaydiisii ummu dardaa isagoo cadhaysan ayay ku tidhi maalak maxaa ku helay abudardaayo markaasuu yihi wallaahi maa acrifu fiihim shay-an min amri muxamadin sala allahu calayhi wasalam ilaa annahum yusalluuna jamiica wallaahi ka garan maayo dhexdooda arrin yacni wixii nebi moxamedan ku ogaa ah sala allahu calayhi wasalam ilaa salaadda ay wada tukanayaan mooyaane yacni waan inkiray dadka arrinkoodii wakhtigaa hadduu abudardaa sidaa leeyahay talow maanta hadduu arkana muxuu odhan lahaa saciid ibnu jubayrna waxa uu yidhi maa lam yacrifu albadriyuuna falaysa min addiin ree beder wax waxaanay ree beder garan ee diin ahaan aanay u aqoonsan falaysa min addiin diinta ka mid ma aha taa macnaheedu waxa ay tahay yacni diin marka la sheegayo cidda looga dambaynayaa dee waa raggii rag ahaayee saxaabadii rasuulka ee reer beder wey wa qaala aljunayd ibnu moxamed alطariiqu ilى اllahi caza wajala masduudaة calى khalqi اllahi tacaala ilaa calى almuqtafiina aathaara rasuuli اllah waddadu yacni ilaahay lagu gaadhayaa way ka xidhan tahay khalqiga waddada alla tegaysee rabbi lagu gaadhayaa dadka waa ka oodantao waa ka xidhan tahay kuwa raadkii rasuulka raaci mooyaane sala allahu calayhi wasalam waataabiciina lisunnatih iyo kuwa sunnadiisa ku sugan ee raacay kamaa qaala allahu caza wajal laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana fudayl ibnu ciyaadna waxa uu yidhi ittabic turuqa alhudaa walaa yaduruka qilatu saalikiin wa iyaaka wa turuqa adalaala walaa takhtara bikahrati alhaalikiin dakarahu alimaamu shaatibi waxa uu ihi waxaad raacdaa waddooyinka hanuunka ku hagaagoo raac walaa yaduruka qilatu saalikiin waddadan xaqa cidda haysaa yaraanta ay yar tahay waxba ku yeeli mayso hanuunka uun raac ehelkiisu haba yaraado wa iyaaka wa turuqa adalaala waxaan kaaga digayaa waddooyinka baadida walaa takhtara bikahrati alhaalikiin hana ku dagmin dadka halaagsamay ee habowgaa raacaya farabadnaantooda ha ku dagmin yacnii dardaarankaa fudayl ibnu ciyaad khulaasadiisu waxa ay tahay alxaqu laa yucrafu bilkahra farabadnaanta iyo sawaadul acdamka iyo yacnii tira ahaan xaqa laguma garto xaqa waxaa lagu gartaa bidaliili wain kaana qaa'iluhu waaxidan daliilkiisaa lagu gartaa qof keliyana ha ka soo baxee xaqu waxa uu ku fara badan yihi uu ku xoog badan yahay bidaliilihi wa burhaanihi daliilka iyo burhaanta eh maaha cadadka iyo kasrada cumar ibnu cabdilcasiisna waxa uu yidhi sana rasuulu llaahi salى allahu عalayhi wasalam wulaatu اlamri min bacdihi sunanan alakhdu biha tasdiiqu bikitaab illah waxaa rasuulkii alla uu jideeyey iyo kuwii arrinkiiyo talada dabadey qabtay khulafaau raashidiin waddooyin in la qaataa ay tahay rumayn kitaabkii alla la rumaynayo wa istikmaalun liطaacati illaah iyo taacadii alloo la dhammaystirayo wa quwatun calaa diini illaah iyo diinta alloo loo xoogeysanayo laysa liaxadin takyiiruhaa walaa tabdiiluhaa axadna uma cunanto inuu dooriyo ama uu beddelo wala nadaru fii shayin khaalafahaa iyo in uu eego toona wax khilaafay oo dhinac maray man camila bihaa fa huwa muhtad cidda ku camal fashaa way hanuuntay waman istansara bihaa fa huwa mansuur cidda gurmad iyo gargaar ku doontana waa loo gargaarayaa waman khaalafahaa itabaca hayra sabiili almu'miniin cidda dhinac martaana waddadii mu'miniinta waa ka baydhay wawallaahu allaahu maa tawallaa waxaana looga weli yeelayaa oo loo daynayaa isagu wuxuu doortay ayaa loo tala saaranayaa wa aslaahu jahannama wasaa'at masiiraa jahanname ayaanu gelinayaa marjic iyo meel loo noqdana iyadaa ugu xumaansha badan ciyaadan billaah rawaahu ibnu cabdilbar wadakarahu alimaamu shaatibi fi lictisaam shacbi waxa uu yidhi maa jaaaka can asxaabi muxammadin fakhudhu wadac maa yaquulu haaulaa'i sacaafiqa wuxuu yidhi asxaabtii nebi moxamed war waxa kaaga yimaada qaado kuwani waxay leeyihiinna isaga tag sacaafiqada jamcu sacfaq culimmada luqadu waxay ku sheegeen alladii yadkhulu suuqa bilaa ra'si maal ninka suuqa iskala soo gala dadka ganacsatada isagoon raasamaalba haysan kaasaa sacfaq la yidhaha jamciisuna waa sacaafiqa dee raasamaalka rasmigiina waa diinta addiinu ra'su lmaali fastamsik bihi fadayaacuhu min acdami alkhusraani ninka nebi moxamed iyo asxaabtiisu waxaanay ogeyn sheegayaa waa sacaafiqadaa raasamaal la-aan suuqa galay markaa kuwa maanta xadadka cusub la yimid waxaynu leenahay hadalkaa shacbi uu yidhi maa jaaka can asxaabi muxamedin fakhudhu ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة ورصعافقة دا وركودا دافو نبي محمد أصحابتي سوحي دين كيمد قاطع أو قنعة يكفيكم هذا إمام مالك نوحوري سيدا شيخ الإسلام ابن تيمية مجموعة وكقسو نقليي مجلد كلاباتناد آه، صفحة صدح بقول إيه شنية تضباطا وحويري أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بجدل هذا warma mar kasta oo nin dood badan oo jadal yihi inoo yimaado oo nin kale kii ka horreeyaba ka dood badan ilan imisaynu xisbiye iyo balaayo lasoo muranayn lasoo doodo maalinba mid cusub baa ku imanaya oo shaar kala uwan yacni toos bay ugu dabaqmaysaa marka waxau yidhi imaamu maalik awa kulamaa jaaanaa rajulun ajdalu min rajul ma mar kasta oo inoo yimaada nin ka dood badan kii hore taraknaa maa jaa bihi jibriilu ilaa muxamed ma waxaynu ka tegaynaa jibriil wixii uu nebi muxamed ula yimid sala allahu calayhi wasalam bijadali haada ma kan dambe dooddiisaynu uga tegaynaa macnaa hadalka imaamu maalik waaqiceennana wuu ku dabaqmayaa wuxuu imaamku yidhi mar kastoo nin jadaliyoo dood badan oo hadduu doono caliimu lisaan ah oo faylasoof ah oo hadalka sida loo rogo xariif ku ah mar kastoo saaxibu falsafa uu yimaado nin dood badan ma waxyigii malakul jibriil nebi moxamed ula yimid ayaynu kan dooddiisa uga tagnaa yacni waa su-aal wakhtigaa imaamu maaligu dadka weydiinayay wa naquulu haada fii yowmina haada maantana taasaynu leenahay waxaynu leenahay raxima raxima allahu alimaama maalik raxmatan waasica wa askanahu allahu fasiixa jannaati maa asdaqah yacni maanta waxaynu leenahay mar kastoo mid waxoogaa jadal iyo dooda la yimid uu yimaado miyaynu gilgilanaynaa oo hareerahaynu eegeegaynaa waayo dee waxa weeyaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood dadku salafiyad iyo sunnada habaadkeeda iyo sugnaanshaheesa sugnaanshaheeda iyo cilmigeeda isku derajo kama aha oo dee qof baa ku cusub oo iminkaba manhajka fahmay qofna waa qadiim qof meel dhexay u maraysaa dee dadku isku martaba ma aha laakiin khulaasadu waxa ay tahay marnaba ku hore iyo ku dambe iyo ku cusubtoona nin saaxibu jadal ah oo dood iyo falsafad la socda in waxa weeyaan la gilgisho oo la yidhaahdo talow muxuu wadaa ama loo dhag raariciyaba ma istaahilo mana mudna imaamu maalig waxaa kaloo laga wariyey nin baa u yimid oo yidhi unaadiruk imaamu maalig oo inaan kula doodaan doonayaa markaasuu yidhi fain qalabtanii ka warran haddaad iga adkaato qaala tabactanii wuxuu yidhi anaad iraaci qaala in qalabtuk bal ka warran buu yidhi haddaan anuu kaa adkaado qaala tabactuk adaan ku raaci buu yidhi qaala fain jaa'anaa aakhar waqalabanaa jamiican mid kale hadduu inoo yimaado labadeennaba waddada inagu ridana qaala tabacnaah isagaynu iska dabageli qaala fa innii calaa habaatin min diinii fadhab ilaa shaakin mihlik wuxuu yidhi waar anuu diintayda waan hubsado meel baan ku ogaaday nin guurguuraya mayhi oo kolba meel reerka u raraya laakiin adoo kale mid oo shakisan orod doono kolba reerka meel aad u rartaan maanta kuwan waraaqaha la yaacaya waxaad moodaa dee inaanay meelba isku hubsan waayo shalay kaanu macna miyaanay macno ahayn intaa aynu leenahay un bay lahaayeen ma waxyi kalea ku soo degay dhinaca kaluun baa loogu rogay shaekhulislaam fii dari tacaarud alcaqli waalnaql wuxuu ku yidhi لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل dadka kitaab samadan laga soo dejiyo munazala mooye wax kaloo kala saari karaa ma jiro laakiin dadka cuquushooda iyo hawadooda haddii loo celiyo dee nin walba caqli buu leeyaho meel buu la maray laakiin waxaa keliya dadka meel isugu keeni karaa dee waa xaqa waa kitaab munazala walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat الsamaawaat wاlأrض imaamu alawsaaci waxau yihi calayka biaathaari man salaf wa in rafadaka annaas wa iyaaka wa aaraa'a arijaali wa in zakhrafuuha laka bilqowl war waxaad laasimtaa dadkii hore wadooyinkoodii dadku haba ku diidaane haba lagaa hadho ha lagu caayo ha lagu canaanto waddadii salafka ku dheg iskana ilaali aaraada iyo hawada ragga haba kuu qurxiyaan oo ha kuu dhoobdhoobaanoo maalinba shaadha kuu soo xidhaan waxaa sheekhulislaam yidhi sida ibnulqayim في مفتاح دار السعادة وكقسو نقليي من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول ninka waxa weeyaan daliilka ka faaruqa waddadii waa ka ambaday hanuunkii waa ka habaabay daliilna kuma sugnaanaya nebi moxamed wuxuu la yimid mooye wax kale sala allahu calayhi wasalam waxaynu leenahay dee nebi moxamed waxa weeyaan sunnadiisii sanad uga keena waxaad la yaacasaan haddii kale waxa weeyaan u soo noqda sunnada ibnu mascuudna waxa uu yidhi calayka biaathaari man salaf fa innahum jaa-uu bimaa yakfi wamaa yashfi war dariiqii salafka ku dhega waayo waxay la yimaadeen wax idinku filan oo idin shaafinaya walam yaxdud bacdahum khayrun kaamilun lam yaclamuuh dabadoodna ma iman khayr anay iyagu ogeyn khayr iyaga dhaafay oo innakay noo soo baxay ma jiro sheekhulislaamna wuxuu yidhi kamaa naqla canhu lbazaar kullu qaa'ilin inamaa yuxtaju liqowlihi laa bih ila allahu warasuuluh yacni qaa'il kasta hadalkiisa waa loo xujaystaa oo macnaha hadalkiisa xujaa loo raadiyaaye xujo naftiisa uma aha ila allahu warasuuluh ilaah iyo rasuulkiisa mooye allah iyo rasuulkeedu rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ayuunbaa kalaamkoodu xujo u yahay lidaati wixii ka soo hadhay hadalkooda xujaa loo raadinayaa oo fa in waafaqa daliil akhadnaah wailaa caradnaahu carda alxaayiti walaa karaama maca taqdiirina wa ixtiraamina lilculamaa iyadoo haddii la qadarinayo oo la xurmaynayo haddana hadal kasta oo khilaafaa daliilka dee gidaarka ayaa ayaa mudan waxa weeyaan oo la qaadan maayo shicaarka qofka salafiguna waxa weeye low kaana khayran la sabaquuna ilay wax kastoo maanta lagula yimaado waxaad tidhaahdaa war hadduu khayr ahaan lahaa waana looga horrayn lahaa oo salafkaa nooga dheerayn lahaa diinu nabiyi muxamedin aathaaru nicma almatiyatu lilfata alakhbaaru laa targabana can alxadiidi wa ahlihi faara'yu leylu walxadiidu nahaaru walarubamaa jahila alfataa subula alhudaa washamsu baasiqatun lahaa anwaaru diinta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa aahaartaa la raacayee lagu dayanayo wax la raacana iyadaa u khayr badan xadiidkii iyo ehelkiisa ha nicin ra'yigu waa habeen xadiidkuna waa maalin maalin iyo habeenna ma sinna waxaa laga yaabaa ruuxu hanuunka inuu ka ambado iyadoo iftiin ah oo cadeedu ay iftiinkeedu hadh cad iyadoo ah baa laga yaabaa haddana inuu ka ambado ciyaadan billaah walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa oo hadalkayga ku soo gunaanadayaa sunnada iyo salafiyada iyo xaqu waa cad yahay fitanka iyo baatilka iyo xisbiyaadka cusub ee muqallafka ah ee shaadhka maanta lasoo huwiyeyna way hadh beeleen dawada iyo cilaajkuna waxa ay tahay taawu nebi moxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam tarjicuuna ilaa amrikum alawal wax alla waxa maanta cusub ee laynoola yimid waxay nagaga filan inaynu idhaahno waxa nagu filaaday wixii ku filaaday nebi moxamed iyo asxaabtiisa ridwaan ullaahi calayhim wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibu wayardaa wsala allahuma wslm calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi awala waaaakhira
أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية ذو سيدان وكلا وحيدي كجتجنا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد